bismillaahi raxmaani raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo idaacadda beerulo qodobada ugu door karoon aad kuma akhri doontaan warkeena subaxnimo waxaa ka mid ah xarunta farsamada gacanta alqalam oo laga hirgeliya beledweyne arday ka baxday jaamacadda goolis oo munaasabad qalinjibinah loogu qabtay laascaanood bulshada magaalada buuramareer oo cusday in loo dhiso goobaha waxbarashada magaaladaasi munaasabad lagu soo bandhigaya buu ka hadlayo xulashada guurka oo lagu qabtay muqdisho akhbaaraha aadka dibaddan waxaad ku maqli doontaan dowladda indonesia oo qaaday tallaabo ka dhan ah israa'el waa subaxnimaha jimcaha taariikhduna ay ku astaysan tahay afar iyo labaatanka bisha tobnaad labada kun shan iyo labaatanka waxaad naqasheen warkii oo kooban haatana kusoo dhawaada isagaiyo fidsan adii ambaqaad aniga oo ah bilaal daahir waane xarunta farsamada gacanta ah alqalam ayaa laga hirgeliyey beledweyne xaafadda buundaweyne ee magaalada beledweyne ayaa laga hirgeliyey xarunta farsamada gacanta alqalam taasi oo ah xarun casri ah oo loogu talagalay horumarinta xirfadaha dhalinyarada iyo haweenka xarunta farsamada gacanta alqalam ayaa lagu tababari doonaa ardayda iyo dhalinyarada dooneysa xirfadaha gacanta sida tolidda alxanka korontada nashqadeynta gacanta iyo xirfadaha kombyuutarka maamulaha xarunta farsamada gacanta alqalam injineer maxamed ayaa raadiyo beerul ugu waramay ujeedka loo hirgeliya xaruntan bismillah radio berol waa ku dhawahay xaruntan qalam waxaa loo furay iyo adeegyada ay qabato horta waxaa loo furay in dhalinyarada lagu tababaro qaybaheeda kala duwan sida farsamada gacanta oo kale tolista dharka korontada iyo naqshadeynta xirfadaha kombyutereedka waxyaalahaas kala duwan ayaa loo furay laba qayb ayaana leedahay qayb oo xirfadda ah iyo qayb geerish ah hataa oo la baraayo waxyaalaha alxanka iyo sida loo naqshaday xaruntan qalam hirgelinta laga hirgeliyay magaalada beledweyne dhalinyarada doonaysa inay bartaan xirfadda gacanta maxay ka bedeli doontaa noloshooda
dhalinyarada iyo xirfadaha ay noloshooda ka bedeli doonta waxaa ka mid ah qofkii oo kale in la baro o kale tusaale camal in kombyuteraadka la baro si loo kale furfuro oo lagu xirxiro qalabkaas haddii aad barato kombyuteraadka halaba aad samayso noloshaada wax badan ayay ka bedeleysaa oo qof nolosha wax kusoo kordhiya aad noqonaysaa xirfaddana waa sheyga ugu muhiimsan ee dunida caalamka marka la eegaayo waxaa kaloo ay xirfaddan ay leedahay qayb kale oo qalam ay iyadana ay leedahay oo geerish ah oo iyadana lagu furfuraayo gawaarida noocyadooda kala duwan laguna baraayo sida gawaarida loo habeeyo loo dayactiro loona alxamo taasna noloshaada waxweyn ayayna ka bedeleysaa iyadana hirgelinta xarunta alqalam ayaa waxay tusaale u tahay dadaalka bulshada beledweyne ay ugu jirto horumarinta waxbarashada iyo shaqa abuurka iyadoo xaruntaani ay noqonayso goob wax ku ool ah oo mustaqbal wanaagsan u horseedi doonta dhalinyarada gobolka hiiraan arday ka baxday jaamacadda goolis ayaa munaasabad qalinjibin ah loogu qabtay magaalada laascaanoodda sida warbixintan ugu faahfaahinaya maxamed yuusuf cabdulaahi gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya ayaa magaalada laascaanood ugu qayb galay xaflad ay ku qalinjibinayeen ku dhowaad laba boqol oo arday oo ka baxday jaamacadda goolis waxaa ka qayb galay munaasabadda maamulka jaamacadda waxgarad mahad waxbarashada iyo mas-uuliye kale gudoomiyaha jaamacadda goolis rofesor yuusuf aflahaar ayaa ka warbixiyey ardayda loo qabtay munaasabadda jaamacaddan horta waxay jaamacaddii labaad ee ka furantaa gobolka waxaa ka horreysay jaamacadda nugaal maxaa loo furay waxaa loo furay inay waxbarashada tayayso ayaa qodobka koowaad yahay waxaa kaloo loo furay ardaydii tegaysa ee gobollada kala aadaysa inaanay inaga tegin halkan ay wax ku bartaan waxaa kaleoo jirta oo loo furay inay hormariso degaanada jaamacaddan waxay ka diiwaan gashan tahay dowladda federaalka ah waxayna ku jirtaa himis oo ah qorshe aada iyo aada u ballaadhan oo waxbarashada sare lagu kontaroolo gudoomiye ku-xigeenka labaad baarlamaanka dowlad goboleedka waqooyi bari soomaaliya cabdirasaaq sangal warsame ayaa bogaadiyey ardayda loo qabtay munaasabadda dhammaan ardayda marka sharafta kale dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu runtii waxaa idinku libiya waa farxad iyo inaynu la qaybsanno dabaaldega iyo qalinjabintiina idin habaryayno idin dhiirigelino runtii intaasaan idinku dhimin aan la qaybsanno runtii dadaal baa soo gasheen oo wakti badan saddex sano iyo afar sano iyo shan sano waa wakti badan dadaalkiini iyo waxbarashadiini runtii iyo waalidkii idinku tabcaya jaamacaddii runtii dhammaantood aad bay u mahadsan yihiin arday aad u badan baa baxaysa waxa weeye runtii qalinjabintu ma aha runtii waxa loo yaqaano dhammaad ma aha runtii oo waa weli fari weli ma qobna waxa weeye waxaa laydinka rabaa inaad halkaa ka sii wadaan aqoontiinu inay noqoto aqoon waxtar leh oo dadka iyo deegaanka u adeegta oo bulshada iyo deegaankeenna horumar gaarsiisa ilaahay idankii jaamacadda guulis ayaa horey waxaa ugu qalinjibiyey arday badan kuwaasi oo hadda macalimiin ka ah magaalooyin ka mid ah dalka bulshada magaalada buulamareer ayaa codsaday in loo dhiso goobaha waxbarashada magaaladaasi si warbixintan ugu faahfaahinayso xawluul aadan xuseen bulshada magaalada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ku baaqay in la hormariyo dugsiyada waxbarashada deegaanka kuwaas oo ka mid ah baahiyaha haysta bulshada baahiyaha ka jira xarumaha waxbarashada ayaa waxaa ka mid a burbur goobaha waxbarashada imtixaanka qaranku ay u galaan safar dhib badan iyo in iskuulada qaar ay ku jiraan guryo kira ah qaar ka mid a maamulada iskuulada ardayda iyo bulshada magaalada buulamareer ayaa ka waramaya baahiyahooda waxbarasho iyagoo codsaday in si dhaqsi ah wax looga qabto waxaan rabaa meeshaan horta inaan marka koowaad waa mahadilaha mahadda iskale marka labaad iskoolkana saan waaye waxba hadda laynkaga sheegi maayo indhihinaa ku aragteen siduu u burbursan yahay ardada dhigata tiradeeda waxaa soo marray taariikh fara badan waayo voluntary ardada waa laku soo barnay bilaash lacag la'aan waa laku soo barnay ilaa haddana waxa waaye heerkan ayaa gaarsiisanaa ilaa haddana ma hayno hay-ad ama waxaa la yidhahdaa lacagna siiso ama ama maxaa la yidhahdaa macallimiinta ardadaasi wixii laka qaada kaasiya iskuulka macallimiinta waa lka dhigaayaan oo maanta in ka filanayna insha allahu tacaala waxaan anaga baahidayn ay tahay waxaa lagu jiraa kiraa lagu jiraa kiraa ardaydan ma ka bixin karaan waa dad iska danlee ah beerale waay dadka marka waxaan ka codsanaynaa wasaaradda bayoratiga inay siiso iskuulkan haddii ilaa yidhahdo insha allah waa baahidayna ugu weyn waa iskuulkan waay iskuullada kale waa dayactira u baahan yihin kan laakiin boos annagaa u raadinayna maamulkaa u raadinay dhismahana waxaan ka rabnaa maamulka gobolka wasaaradda waxbarashada koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa khaasatan degmooyinka waxay u dhiseen wallaweyn waa la dhaxdhigay afgoy waa laga dhagaxdhigay markana waa dhisan yahay kan kurtuwaare oo abuulamareer waxaan rabnaa si degdeg ah in naloo dhiso iskuulka alimra ka duwan iskuulkan oo u madax bannaan ardayda iyo jiirka annaga naga dambeeyo sidoo kale guddoomiyaha waxaan ka codsanaynaa inuu imtixaanka dowladda nagu keeno halka aan joogno sida ay nooga simaadaan degmooyinka tuulooyinka hareeraheena ah sidoo kale waxaan ka codsanaynaa inuu noo sameeyo oo macallimiinta qalabeeyo iskuulkana buug keeno ardaydana oo firi ugu dhigo waxbarashadiisa waxbarashadooda xarumaha waxbarashada magaalada buulamareer ayaa waxaa wax ku barto arday gaaraysa kumanaan kun kuwaasoo dhibaatooyin kala kulma imtixaanka oo ay degmooyin kale kusoo galaan munaasabad lagu soo bandhigaya buug ka hadlaya xulashada guurka ayaa lagu qabtay muqdisho sida warbixinta inoogu faahfaahinayso sahra ibraahim dhiciso magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay munaasabad lagu soo bandhigayay buuga ka hadlaya xulashada guurka qofka inta uusan guursan ka hor iyo kuwa uu guurka kasoo burburay kaasi oo qoray axmed abshir geedi oo ka mid ah mas-uuliyiinta guryeysamo waxaa ka qayb galay bandhiga buuggan macalimiin culamaa udiin dhalinyaro bahda wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare xukuumadda federaalk soomaaliya iyo marti sharaf kale axmed bashiir geedi oo ah qoraaga buugga ayaa u mahad celiyey cid walba oo ka qayb qaadatay diyaarinta iyo soo bandhigada buuggan buuggan xulashada guurka dhallinyarada meesha fadhisa hoolka oo kun qofood ka badan oo weliba dhallinyaradii waxbaranaysa ah bilaashow idiin wada yahay wax lacaga maaha arrintaas arrintaas waxaa suurtogeliyey oo ilaahay sabab uga dhigay jaamacadaheenna magaalada muqdisho oo buugga wax ka daabacay oon u mahad celinaayo madaxdooda waxaan kaloo bishaaray idinkaga wadaa wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta ayaa isagana laba boqoloo buug wuxuu u hibeeyey dhallinyarada halkan fadhisa wasiir faaraxna guryeysam oo dhan ayuu howlaheeda tun ka saartay insha allahu tacaala garab iyo gaashaanuna noo yahay qaar ka mid ah culimaadudiinka bahda waxbarashada oo ka qayb galay munaasabadan ayaa bogaadiyey bandhiga buugan warkaas ku saabsan buugga iyo magaciisaba intaan gudaha la gelinba waxa uu ku saabsan yahay waa wax qof walba uu jecel yahay maxaa yeelay waa karaamada bini aadamka iyo xushmadda iyo maamuuska ilaahay uu inagu karaameeyey oo uu yidhi walaqad karramnaa bani aadama nooca karaamaynta waxaa ka mid ah habka guurka uu ku dhacaayo oo buugga loo allifaayo iyo doorashada iyo sida diinteennu ay u sheegtay oo ah waxaa la isku doorto labada dhinacba in diin iyo akhlaaq ayaa bays iyo sal looga dhigay oo gabadhana waa tii la yidhi fadfar bidaati diini tarbiyad yadaag mid ahludiina ku guulayso wiilkan waa kii la yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluqahu fasawijuuh labada waxaad arkaysa marka inay saasay tahay waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahad celiyo alustaad axmed abshir geedi waraaga buugga iyo guryasamo sida ay isugu xilqaamaan mar kasta inay dhaqanka wanaagsan ay fidiyaan dhallinyaradana ay si wanaagsan u tawjiihiyaan guurku waa qayb ka mida nolosha waxaan ka hadlaynaa markaa nolosha inay noqoto mid isu- mid isu dheelitira qayb ka mida marxalad ka mida mar- maraaxisha ayaa guurku yimaadaa midda ka horraysa waxaa ka mid a qofku inuu yeesho shakhsiyad wanaagsan waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa horta awalan eh, ustaadka ustaad axmed axmed abshir geedi buuggan wax badan oo qiimo badan oo aan rajaynaya inuu anfici doono dhallinyaradeenna uu ku soo aruuriyey intaa kadib waxaan haddana hambalya leeyahay eh, sida qiimaha leh ee rag iyo dumarba aad uga soo qayb gasheen dhallinyaradiinna qiimaha badan buuggan ayaa ah mid muhiim u ah dhalinyarada hadda guursanayo iyo kuwa horey usoo guursaday oo guurkoodii kasoo burburay islamarkaana hadda doonaya inay guursadaan waxaad maqlaysaan warka subaxnimo ee raadiyo beerula waxaa inoo harsan akhbaaraadka dibadda ah balse waxaa kusoo dhawaataan xubinta sarifka ee suuqyada warka subaxnimo
kulanti waxaana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta sarifka ee suuqyada xubinta waxaan kusoo qaadan doonaa kaniiniyaasha xanuun baabi'iyaasha ah imbrofin afar boqoloo miligram ayaa waxaa la iibiyaa dhibic sagaal nivrojin shan boqoloo miligram ayaa waxaa la iibiyaa hal doolar brestmol tab ayaa waxaa la iibiyaa nus doolar tegmol tabna waxaa la iibiyaa afar doolar diglifin konton miligram waxaa la iibiyaa dhibic soddon iyo shan waa igeyntaa xubintii
markaana akhbaaraadka dibadda guddiga olombikada adduunka oo loo soo gaabiya i o c ayaa indonesia ka mamnuucay in ay martigeliyaan ciyaaraha caalamiga kadib markii indonesia ay diiday inay fiisaha siiso ciyaartoyda dalka israa'iil xiriirka caalamiga ee ciyaaraha ayaa la faray in aysan indonesia u ogolaanin in ay martigeliyaan wax kasta oo ku saabsan ciyaaraha dowladda indonesia ayaa ku dhawaaqday inaysan siin doonin fiisaha kooxaha israel ee ka qaybgalaya tartanka qalamarogodka adduunka ee ka socda jakarta iyaga oo kasoo horjeeda howlgalka militariga ee qaza ka socda guddiga olombikada adduunka i o c ayaa ku xiriira ciyaaraha fudud ee israel sheegay in go-aankani uu dhigayo tusaale khatar ah wuxuuna sidoo kale dhaleeceeyay xiriirka ciyaaraha qalaamarogodka caalamiga ah ee loo soo gaabiyo f i g guddiga fulinta ee i o c waxa uu qaatay mowqif adag isagoo sheegay in aysan si deg deg ah ugu joojinayaan dhammaan wadaxaajoodyadii ay la lahaayeen guddiga olombikada qaranka indonesia n o c ee ku saabsan martigelinta olombikada olombikada dhalinyarada ama dhacdo kasta oo olombikada la xiriirta warkay subaxnimo waxaad kala socoteen raadiyo beerula waa egintaa dhegeystayaal